asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteenna mursada maanta xubinteenna mursada maantana waxaa aalaaba halkan ka soo jeediyaa aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteenna mursada maanta ee haddii rabbi idmahayo howlaha farada badan isu keeni jirtay midaasoo tilmaamo aad iyo aad u fara badan sheegi jirtay xilligii sayid maxamed cabdilla xasan oo kale markii laga hadlayo soomaalidu cadan aad bay u taqaanay sababtoo ah dhinacii waqooyi ee soomaaliya iyo weliba gobolkan kale ee ogaden region la dhaho iyo meelo kaleo fara badan oo ka mid a soomaalidu joogtay taliskii ingiriiska ee haystay cadan baa laga xukumi jiray oo u fadhiyey gubartooraha ninka maaragtay taliyaha guud ee ingiriiska cadan buu fadhiyey saa darteed marka cadan baa saa laga soo yidhi go-aankaasu cadan buu ka yimid saasaa lasoo dhahay sheeko cadameedu aad bay u jirtay waa kii gabay uu jiray nin gabyahayoo dhahayay gabay hawuu yidhaahdo ku dhaca cadan hooyaadkeeda gabay hawuu yidhaahdo ku dhaca cadan hooyaadkeeda waa kii lahaa ma aqaan camije iyo miduu ahaa dhinaca jiiba unbuu koley ahaa oo maaragtay nin gabay haw yidhaahdo ku dhaca cadan hoyaadkeeda waa kii lahaa sidoo kale inta sayid maxamed cabdilla xasan waa kii lahaa nin nin dheh ninna nin dheh ninsa nin la-aan dheh waa kii lahaa ninkii cadan u kaca nin dheh ninka ani raacana nin dheh ninkaanse meesha ugu imaado nin la-aan dheh waa kii sayid maxamed cabdilla xasan laftiisu sheekadaas dhahayey isagoo maaragtay qolo ujeeda marka si sheekooyinka noocaasa loo soxo ayaa ninbaa wuxuu leeyahay dad fara badan oo soomaali ah ayuu wax u sheegahayaa markaasu wuxuu leeyahay waxaynu u baahannahay in dadka soomaaliyeed laisku duwo waxaynu u baahannahay inaynu danaheenna ka tashanno waxaynu u baahannahay inaan colaadda beelaha dhammayno waxaynu u baahannahay sheekooyin fara badan oo noocaasa ayuu ninku wadaa ha wadee soomaalida ayuu u danaynhayaa soomaaliduna maxay tahay sho waa koox gumaysigii wax ka dhegaysata saanacadaha ahaa markaasa waxay leeyihiin warkaas cadan ma naga yeelaysaa warkaa cadan ma laga aqbalahayaa warkaas cadaan ma laga soo yidhi sheekooyinkaas cadaan ma ka socon hayaan markaasuu ninkii waxaa u yeedhaysa isna sheeku u hayaa nimankii oo tala iyo tusaalu siinhayaa iyaguna cadan unbay ka hadlahayaan oo wax walba cadan ayay dabada u geliyeen waa hadda sida u n-ka iyo jabciyadda qurumaha ka dhexaysa beesha caalamka waxaa la dhehe soomaaliya qabsaday oo kale weeyaan wax noocaasoo cadan la dhaho ayaa waagaana jiray markaasu wuxuu yidhi ta yaabay ninkii xagga firiyo xagga firiyo xagga firiyo iska aamusay markaasay dheheen maxaad la aamustay markaasuu yidhi ma anaa waalan war ma anigaa waalan mise cadan baa laga heesa hayaa buuri lagahs iyagii weydiiyey war ma anigaa waalan mise cadan baa laga heesa hayaa buu yidhi u fiirsaya ujeeddada halkaa maxaad ka fahamtay waxaad ka fahamtaa oo uu leeyahay ma aniga ayaa wax sheegan idiin sheegahaya khaldahaya oo nidaamkii iyo wixii dan inoo ahaa aan marinaynin mase idinka laftiinna ayaa cadan laydinka heesahayaayo waxaan aan sheegahayaba dad ay khuseeyaan maba tiidinba ee ummad kale oo jin iyo jaan u taliyo oo cadan wax ka dhegaysta oo balaaya gaari ku qaadatay oo quluubtoodii lala tegey baa tihin maanaa waalan mase cadan baa laga heesahayaa sheekada la dhaho halkaasay ka imaatay maantana maxay maraysaa war ma annagaa waalan mase beesha caalamka loo heesahayaa ayay maantana maraysaa oo maaragtay xaaladdu ay u eg tahay haddee waa siday tahayoo waynu aragnaa silica soomaalida haysta meel kaste oo ay joogaan maamaada maanta ee aan ku soo qaadanayno xubinteenan murtada maanta idamka iibe waxaa la yidhi eex aadame waa la iska ilaashaa eex aadame waa la iska ilaaliyaa